إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaraxyo khasaare sababay ayaa waxa ay ka dhaceen garbaharey iyo ceelwaaq oo ka tirsan gobolka gedow sarkaal sare ah oo ka tirsan ciidanka booliiska dowladda federaalka ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho waxaa sare u kacay dilalka ah ay ciidamada kenya iyo dadka kirishtaanka soomaalida ugu geysanayaan dhulka n f d dhibaatooyin xagga nolosha ah ayaa la soo darsay qoysas ku barakacay colaado qabiil oo ka jira gobolka mudug sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa ahmiyadda uu leeyahay cilmiga mustalaxulxadiidka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay ka dhaceen garbaharey iyo ceelwaaq oo ka tirsan gobolka gedo faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ay qaraxyo ka dhaceen degmooyin ka tirsan gobolka qaraxaas ayaa waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland qarax ka dhacay degmada garbaharey ayaa waxaa lagu weeraray ciidamo ku sugan goob isku imaatin ah waxaana ka dhashay inta la xaqiijiyey dhaawaca laba askari qarax midkaas la mid ah ayaa ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxaana lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland inta la xaqiijiyey hal askari ayaa ku dhintay halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxaana labadan qarax mas-uuliyadooda sheegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay baahisay idaacadda al andulus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka booliiska dowladda federaalka ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macali cabdiweli sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska dowladda federaalk ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho cali sheekh nuur axmed jabani oo loo aqoon jiray cali bacaad ahaana gaanshaanle sare oo ka tirsan ciidanka booliiska dowladda federaalka ayaa shalay ku geeriyooday cisbitaalka digfeer ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho sarkaalkan ka tirsan dowladda federaalka ayaa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay uu la ildarnaa xanuun ka hayay dhanka wadnaha kaasoo ugu dambeyn sabab u noqday dhimashadiisa sida aan ka soo xiganay mid ka mid ah ehelkiisa ninkan wuxuu ku dhashay deegaanka biyocadde ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna ahaa nin da' ah oo tintiisu caddaatay islamarkaana ku jiray ciidanka dowladda federaalka in muddo ah dowladda federaalka ayaa waxaa horay sidan oo kale uu geeriyooday saraakiil badan kuwaas oo qaarkood ay dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sare u kacay dilalka ah ay ciidamada kenya iyo dadka kirishtaanka ah soomaalida u geysanayaan dhulka n f d maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka n f d ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa ku soo badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada kenya iyo dadka kirishtaanka ah kuwaas oo ay kula kacayaan dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaas saacadihii lasoo dhaafay waxaa gobolka lagu dilay nin ka mid ahaa dadka deegaanka oo ku sugnaa kaalinshidaal oo ku taala wajeer qolyaha dilka geysatay ayaa isaga baxsaday goobta iyada oona ilaa iyo hadda uusan jirin wax war ah oo ka soo baxay maamulka ay dowladda kenya ka dhisatay mandiqadda qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hadlay falkan waxa ay sheegeen in maalmihii lasoo dhaafayba ay dilalku ku soo badanayeen gobolka iyaga oo sheegay in dilalka ay geysanayaan dadka kiristanka kenyaanka ah ay ka cawanayaan qolyo soomaali ah laahi wainaa ilayhi raajicuun musiibo weyn ayaa meeshaan ka dhacday rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dadkii dhinteen oo xaqdarrada lagu dilay ilaahay ha u naxariista ayaan leenahay dadkii dhibkaan geysteenna allah waxaan ka baryaynaa ilaahay ha soo qabto batroolkii iyo maarkay dadkii xoolihii dadeed qaadeen iyo maarkaysa dadkii dhammeeyeen oo qof maarkay muslin ah oo iska masaakiin ah oo maarkaysa inta iida wax ka raadsanay dilay allah waxaan ka baryaynaa allaha macbuudka ah inaad dadka isaga ay soo qabto dhibaatadan wajaar maanta uguma horayso hadda ka hore masaajidkaas masaajidkii weynaa sariira ay ka dhacday nin miskiin oo beer iska dhex jooga meel alaab washman leh yaa laba saac habeen ma la dili mar labaada saas dhacday iskuulka saas oo kale lagu dili walaalayaal maanta gaaladii kelixa imaanaysa soomaaliya wehlin haysaa gaaladan maanta soomaaliya u kaalmeyn haysaa ilaahay markaan ka cabsano walaal meeshkaa nala dhigaa walaalayaal kaas soomaali lama dhihi karo muslimna lama dhihi karo ninkii dhiig muslim walaalkiis daadiyey oo dhiig walaalkiis daadiyey kaas soomaali ma aha muslimna ma aha islaamnimadan waxba kuma laha ilaa iyo hadda ma jirto cid ay dowladda kenya u soo qabatay dilalkan dadka ayaa ciidanka kenya ku eedeeyaa in ay iyagu ka dambeeyaan dilalkan iyadoo dhowaan ay askarta kenya afduub iyo jirdil u geysteen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan dhulka n f d dhibaatooyin dhanka nolosha ah ayaa la soo darsay qoysas ku barakacay colaado qabiil oo ka jira gobolka mudug warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan bader dad reer miyi ah oo ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo xagga nolosha ah qoysas ka kooban saddex boqol oo qoys ayaa waxay bilowgii bishan ka soo barakaceen dagaal beeledada ka soconaya tuulada yersalaam ee ku taala gobolka mudug dadkan ayaa waxay ka koobnaayeen xoolo dhaqato ganacsato iyo xoogsato nolol maalmeedkooda kuraasado xirfadahooda kala duwan ay garanayaan waana dad maanta wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo xagga nolosha ah deegaanka ay dadkan ku soo barakaceen oo lagu magacaabo dhinowda ayaa waxay kala kulmeen biyo la-aan cunto yari iyo bacaadkoo guurguuro oo qarinaya guryihii ay ku noolaayeen sidoo kale qosaskani xoolahooda ayaa daaqsiima la-aan ah iyadoo in badan oo ka mid ah xoolahaasi u geeriyoodeen daaq ay waayeen awgeed mid ka mid ah dadka deegaanka dhinowda ku soo barakacay ayaa wuxuu sheegay in fuustadii biyaha ay ka joogta qiimahaan deegaankani shan iyo toban dollar waxaana arrintaas u sabab ah bacadkoo guurguura oo inta badan ceelashii aasay iyo waddooyinkii soo gelaya deegaanka oo bacaadku halakeeyey deegaanka dhinowda ayaa wuxuu qiyaastii afartan iyo shan kilomitir u jira tuuladii ay ka soo barakaceen ee hirsalaam waxayna dadkani maatinka deegaanka dhinowda ku qaadatay muddo saddex maalin ah iyagoo intay soo socdeen wajaayo cunnuxumo haraad iyo daaqla-aan ku dhacday xoolahooda dadkan ayaa waxay sheegay inay farin u direen maamulka deegaanka iyagoo aan wax jawaab ama farin ah ka helin balse iyagu la daalaadhacayaan noloshooda si kastaba ahaatee waxaa dagaalbeeleedyada ka soconaya gobolada mudug iyo galgaduud ay dadka reermiyiga ku sababeen dhibaatooyin kala duwan oo xagga maciishada ah waxaana dagaalbeeleedyada iyo colaadaha ka jira goboladaasi dadka usii dheer isbeddelka cimilada warkaa waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan ahmiyadda uu leeyahay cilmiga mustalaxulxadiidka waxaana soo jeedanaya yaasir cabdallah اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور cilmiga mustalaxulxadiidka waxaa lagu qeexaa inuu yahay cilmi lagu barto xaaladaha sanadka iyo matniga si loo kala ogaado in xadiidka la qaadanayo iyo in la diidayo faa'iidada uu leeyahay cilmigan ayaana ah mid weyn oo qofka barta wuxuu kala garan doonaa xadiidka saxan ee ka sugan nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo midka aan jirin ee lagu been abuurtay suubanaha sala allahu calayhi wasalam
صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور xadiidku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kalaa matni iyo sanad sanadku waa silsiladda iyo taxnaha rag wariyey xadiidka ilaa laga gaarayo matniga waxaana laga faa'iidayaa in lagu barto xaalka xadiidka iyo inuu yahay mid la qaadan karoo sax ah iyo inuu yahay mid daciif oo laga tegay matniga waa halka uu ku dhammaado sanadka oo xadiidka tusaale markuu bukhaari raximahullahu tirinayo magacyada mashaayikhdiisa ilaa laga gaarayo saxaabiga odhanaya waxaana xadiidkan ka maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa sanadka halka matnigana uu yahay hadalka uu ku dhawaaqay rasuulka sala allahu calayhi wasalam
الوجدان شكور رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور ragga sanadka ku jira waxaa laga baarayaa inay leeyihiin ceebo iyo dhaliilo keenaya in warkooda lagu kalsoonaan waayo halka matnigana laga fiirinayo inay ku jiraan shaad ama cilad haddii aanu ka hadalno ahdaafta laga leeyahay cilmiga mustalaxul xadiid wuxuu cilmigan ka ilaalinayaa diinta islaamka in la qalloociyo ama la bedelo haddii aanu cilmigan ahaan lahayna waxaa isku qasmi lahaa warka saxan ee sugan iyo midka beenta ee loo tiirinayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu sidoo kale cilmiga mustalaxul xadiid inoo horseedayaa inaan ogaano warka ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasoo noo horseedaysa inaan ku dayano suubanaha
فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور haddii aanu ka hadalno cilmigan iyo xilliga soo bilowday wuxuu ahaa mid soo jiray tan iyo waagii saxaabada ridwaanullaahi calayhim laakiin ma ahayn cilmi qoran wakhtigii taabiciinta iyo atbaacu taabiciin ayuu noqday cilmi si kooban loo qoray waxaana ka mid taha kutubta lagu xusay kitaabka alrisaala ee imaamu shaafici iyo ordhaca kitaabka saxiixu muslim
اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور أنتم اليوم كنبت قد علا فوق الجذوب يا أساس الدين يا صرحنا يا صلب
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa